بsم اللh الرحمن الرحيم الحمd للh رب العاalمين وصلى الله وسلم على نبيinا محمد وعلى آله وصحبه وسلم qال المؤلف رحimه الله وأma الcdل فهو خروج الاسم عن صيغته الأsلية إma تحقيiقا وإma تqديirا cadliga wuxuu yidhaahday waa isimka inuu ka baxo siiqadiisii asalka ahayd oo uu baxo marka siiqo labaad waxaan ku soo dhex jirnay al-ismu lmamnuuc min asarfi waxaan soo sheegnay inay ku jirto laba cilo ama hal cilo oo labada u dhiganta cilooyinkaas waxaa lagu jamciyey fii beytin waaxid oo ah ijmac wasin caadilan anis bimacrifatin rakib wasid cujmatan falwasfu qad kamulaa ijmac oo ula jeeday siiqatu muntaha aljumuuc wasin oo ula jeeday wasnulficliga labadaana waa soo qaadanay caadilan baan ka bilaabaynaa oo ula jeedo cadliga cadliga maxaa laga wadaa wuxuu idhahda waa isimka inuu ka baxo siiqadiisii asalka ahayd oo uu siiqo labaad u baxo bixitaankaasna marna waa muxaqaq marna waa muqadar waxaa la jeedaa cadligu waa nooc ishtiqaaqa ka mid ah waa nooc ishtiqaaqa ka mid ah kelimadan macduulada ah macnaheedu waxay tahay waa kelimad lasoo ishtiqaaqay mushtaq bay ka dhigan tahay kelimada macduulun canhuna mushtaqun minhu bay ka dhigan tahay haddii marka la yidhaahdo kelimadan waa macduula macnaheedu waa mushtaq ayay ka taagan tahay midda kale oo macduulu canhu ahna waxay ka dhigan tahay mushtaqun minhu bay ka dhigan tahay mushtaqun minhu bay ka taagan tahay haddaba mathnaa waxaa la leeyahay waxaa laga soo ishtiqaaqay ithnayni waana u jeedaaho xuruufteedii waa ku jirtaa laakiin miim unba awalka lagu siyaadiyey bes ithnayni ha'dii iyo nuuntii iyo ya-dii matnaas waa kuma jiraan waa ku jiraan xuruuftii mushtaqu minhuga ku jirtay baa mushtaqana ku jirta waa u jeedaa hulaaثana waa sidoo kale ayadana waxay mushtaq tahay oo laga soo ishtiqaaqay min halaaثa haddaba haddii sidaas ay tahay maa la yidhaahdo daarib asaguna waa kayru munsarif sida mahna iyo hulaaثaba kayru munsarif aan u leenahay ilan asaga laftigiisu waa mushtaqun min maada min adarbi asna waa sidoo kale maandhaano ilan waa su-aal imaan karta haddii mathnaa iyo hulaaho laga soo ishtiqaaqay itnayn iyo halaatha ee la yidhi waa mamnuucun min asarfi lilwasfiyati waalcadli daaribna maa sidoo kale la dhaho maa sarfiga laga manciyo oo la dhaho waalmaanicu lahu min asarfi alwasfiyatu waalcadlu waa su-aal imaan kartaa maxaad waxay leeyihiin ishtiqaaqa labada nooc waa kala duwan yahay daarib meesha laga soo ishtiqaaqay oo darbiga ah way ka macno duwan tahay macnaha daarib uu tusinaa iyo macnaha darbiga uu tusinaa waa kala duwan yihiin waana shay waadixa soo maaha waa waadix ilaan daarib wuxuu ku tusinaa darbigii iyo axadkii darbiga sameeyey darbina wuxuu ku tusinaa xadadkii keliya laakiin qofkii sameeyey ku tusin maayo waa laba macnoo kala duwan madruubna waa sidoo kale meesha laga soo shiqaaqay oo darbiga ah macnaha uu tusinaayo macno ka duwan buu madruub tusinaa laakiin waxay yidhaahdeen cadliga macduulka iyo macduulu canhu waa isku macno ilaan mathnaa oo la soo celceliyey waxa ay tusinaybay waxaan ula jeedaa itnayni oo la soo celceliyey waxa ay tusinaybay mathnaa ayaduna tusine wixii itnayni ay tusin lahayd bay matna ayaduna tusina laakiin itnaynidaasoo la soo celceliyey marka ishtiqaaqa daarib iyo darbi ka dhaxeeya iyo ishtiqaaqa matna iyo itnayn ka dhexeeya waa kala duwan yahay haddaba ilaan midkaas laba macnay tusinayaan kana isla macnihii laftigiisii ayuu tusinaa cadligu marka waa nooc min alishtiqaaq laakiin midkaas macruufka ahoo la yaqaano intaasuu kaga duwan yahay kelimada lasoo istiqaaqay ama isim faacil ha haato ama isim mafcuul ha haato ama ismu tafdiil ha haato meesha laga soo istiqaaqay macno ka duwanay tusidaa laakiin kan midka laga soo istiqaaqay macnihii uu tusinaya nafsad ahaanteedu tusina haddaba wa ama alcadlu fa huwa khuruuju lismi isimka waa inuu ka baxo can siiqatihi alasliyati siiqadiisii asalka ahayd imaa taxqiiqan xaqiiq ahaan uu uga baxo tusaale ahaan ishtiqaaqa ama cadligaan idhaahdee cadliga ayaa wuxuu u qaybsamaa laba qaybood cadli muxaqaq ah iyo cadli muqadar ah cadligii marka muxaqaqa ahay buu ku bilaabay tusaale ahaan wuxuu idhahdee waa uxaada wa hulaatha wa mahlata wa rubaaca wa marbaca uxaada iyo mawxada hulaatha waxaan dhihi lahaa hunaa'a iyo mathnaa hulaatha iyo mathla rubaaca iyo marbac wahaakada ila alcashara inta cashare laga gaaraa fa innahaa ayada amhilada aan soo sheegnay macduulatun waxaa laga soo ishtiqaaqay can alfaadi alcadadi alusuuli cadadka usuusha ah alfaadeedii ayaa laga soo ishtiqaaqay cadadkaa wuxuu u qaybsamaa cadad usuul ah iyo cadad muqarar ah soo maaha cadadka usuusha waa kow laga bilaabo ilaa sagaal waa usuushii laakiin mar haddii toban la gaaro waa isagiion wax lagu daray tobanku waa kow oo lagu daray eber toban iyo labana waa kowdii oo lagu daray labo mar haddii uu toban gaaro marka asalnimo waa ka baxay cadadka tiro waxaa asal u ah kow ilaa sagaal haddaba cadadkaas asalka ah oo la soo celceliyey ayay alfaadaani ka ka soo leexatay mathnaa marka leeyahay waxaa laga soo leexiyey ithnayni oo mar labaadaa soo celinaya ithnayni ithnayni mathlatana waxaa laga soo ishtiqaaqay ama hulaatha waxaa laga soo ishtiqaaqay halaatha halaatha marbacana waa sidoo kale arbaca arbaca makhmasna waa sidoo kale kamsa kamsa masdas waa sidoo kale masbac waa sidoo kale mathman waa sidoo kale fucaal hadday tana waa la mid ayadana hunaa'a hulaatha rubaaca khumaasa sudaasa subaaca humaanatu saaca ilaa cashare laga gaaro laakiin cashare kuma jirto ayadu fa ina ayada amhilada lasoo sheegay macduulatun waxaa laga soo ishtiqaa can alfaadi alcadadi alusuul mukararatan xaal ay tahay mid lasoo celceliyo oo mukarara maxaa loo leeyahay mathnaa waxa uu ku tusinaa ithnayni keliya ma aha ithnayni keliya ma aha ee waa ithnayni ithnayni oo tusaalehaan haddii la yidhaahdo jaaa alqowmu mathnaa macnaheedu ma aha jaaa alqowmu ithnayni lagama wado qowmkiibaa yimid ayagoo laba ah masaasa laga wadaa mase ayagoo labalaba u socda ithnayni ithnayni a laga wadaa ayagoo labalaba u socdaa loola jeedaa soo maaha ee lagama wado ayagoo laba keliya yimideen ilaan ithnayni waxay ku tusinayaan laba keliya mathnaa waxay ku tusinayaan laba keliya ma aha ee waa labalabo saas daraaddeed ayadana waa in la yidhaahdo meeshii macduul canhuga ahayd waa ithnayni ithnayni waa in la dhaho macnahaas ma la fahmey hulaathana waa sidoo kale waxaa laga soo leexiyay ama laga soo ishtiqaaqay halaatha halaatha arbaca arbaca idan marbaca ama rubaaca macnaheedu wuxuu yahay arbaca arbaca waxaa leedahay walmaanicu lahu min asarfi alwasfiyatu alwasfiyatu waalcadlu faina ayada macduulatun waxaa laga soo leexiyay can alfaadi alcadadi alusuul mukararatan xaalay tahay mid la soo celceliyey faaslu wuquusii sharaxa haddaba faaslu jaaa alqowmu raggii baa yimid uxaada xaal ay yihiin ayagoo keli keliya uxaada haddaba la soco waa xaal oo waxaa laga xaalaynaa qowmkaana laga xaalaynaa jaaa waa ficil maada alqowmuna waa faacil uxaada waa xaalun min alqowm mansuuba calaamatu nasbihi fatxatun daahiratun fii aakhirihi oo maxaa loo tanweynin waayey uxaadan maxaa loo dhihi waaye hadda waxaa ku jirtaa laba cilo oo ah wasfiyo iyo cadli wasfiyo ha u fahmin marka lee wasfiya ku jirtaa inuu nacti keliya noqona ha u fahmin ilaan xaalku laftigiisu waa wasfu fi lmacnaa saas maaha xaalku waa sifo min xayu اlmacnaa xagga macnaha marka aan leeyahay jaaءa muxamadu daaxikan marka aan leeyahay daxikan soo muxamed kuma sifaysna markuu imaanayay liannahu kaana mutasifan bidaxik xiina almajii saas ma aha haddaba la soco xaalku wuxuu ka mid yahay wasfiga wasfiga marka waxaa kuu soo hoosgelaya nactigii caadiga ahaa iyo xaalka labadaba sidaas daraaddeed waxaan leenahay walmaanicu lahu min asarfi alwasfiyatu wاlcadlu faslu jaaa alqowmu waxaad asalkeedu wuxuu yahay jaa-u way yimaadeen waaxidan waaxidan ayagoo mid mid u socda waxaada marka waxaa laga soo ishtiqaaqay ama waxaa laga soo leexiyey waaxidan waaxidan keli keliya laga wadaa ayagoo hal hal ah wakadaa aslu mawxada mawxadana waa lamid asalkeedu wuxuu ahaa jaa-uu waaxidan waaxidan waaslu jaa-uu mathnaa way yimaadeen ayagoo laba laba asalkeedu wuxuu ahaa jaa-uu ithnayni ithnayni ayagoo laba laba ah ayay yimaadeen mathnaa haddaba waa la xaalaynaa waxaa laga xaalaynaa waawgaas mathnaa waa xaalun min alfaacil oo waawdaas ah mansuub calaamatu nasbihi fidxatu muqadara cala alif manacmi ura tacadu jaa-uu ithnayni itnayn wakada albaaqi inta soo hartayna waa sidoo kale wa imaa taqdiiran iyo taqdiir ahaan inuu isimku uga baxo siiqadiisii asalka ahayd wa imaa taqdiiran kalaclaami alatii calaa wasni fucal sida aclaamta calaa wasni fucal ku socotaa ka cumar wa zufar wa zuxal iyo wixii la mid ah cadliga wuxuu qaybsamaa laba qaybood cadli muxaqaq ah iyo cadli muqadar ah cadliga muxaqaqah si aa u fahanto cadliga muqadara horta fahan cumar luqadda carabiga ama carabta waxaa laga maqlay isagoo kayru munsarif ah carabta waxay leeyihiin jaaa cumaru ee dhihi maayaan cumarun ma dhahayaan jaaa cumaru waa kayru munsarif nuxaaddii baa waxay isweydiiyeen cumar maxaa kayru munsarif ka dhigay qaacido waxaana nuxaadda u degsan isimka kayru munsarifka ah waa inay laba cillo ku jirto ama waa inay hal cillo ku jirto oo u dhiganta labada cillo waxaa halka cillo noqon karana waa soo sheegno waxaan siiqatu muntaha aljumuuc iyo taaniif bilalif cumar marka siiqatu muntaha aljumuucna kuma jiro ataaniif bilalifna ee kuma jiro waa in marka laba cilla laga helo labadii cilla haddii la baaray hal cilaa la helay oo caalamiye ah cujmana waa laga waayey tarkiib waa laga waayey wasnulficli tusaale ahaan waa laga waayey wixii calamiyada lagu kabi lahaa markii la waayaa waxaa la yidhahdaa meel ha loo baaro marka ilaan lama dhihi karo walmaanicu lahu min asarfi alcalamiyatu bis lama dhihi karo ilaan calamiya keliya sarfi ma mancido calamiye keliya sarfi ma mancin karto haddii keligeed ay mancinaya zayd iyo wax lamid ay ka mancin lahayd waxay yidhaahdeen marka meel lagu dhejiyo oo aan ahayn cadli ma jiro aan dhahno marka walmaanicu lahu min asarfi alcalamiyatu walcadlu cadligan marka maxaqiiqaa maye nuxaadiya intay baarbaareene meel kale ku dhejiyaan waaye markaas waxay yidhahdeen aan dhahno cadliya ku jira xagee marka laga soo cadliyey mushtaq min maada waxaan leenahay yidhaahdeen cumar waa macduulun ama waa mushtaqun min caamir macnihii caamir uu tusinaayana soo cumarkan tusin maayo haa zufarna min zaafir zuxalna min zaaxil aan dhahno halkaasaa laga soo ishtiqaaqay aan dhahno cadligan waa muqadar marka waxaa loo leeyahay wax sarfi manciya oo calamiye aan ahayn baa laga waayey saas daraaddeeda marka waxaa la yidhahda aan u niyeysanno inuu cadli ku jiro taqdiirku macnaheed waa sidaas ha loo niyoodo inuu cadli ku jiro waay laakiin taas midii aan soo marnay oo cadliga muxaqaqa waxa sarfiga mancinaa wasfiyana waa laga helay waxaa kaloo laga helay inuu mushtaq yahay min maadatin ukhraa waana la xaqiijiye shay la xaqiijiyaya tan laakiin waa loo baarbaaray labadooda marka farqigaasa udhexeeya wa imaa taqdiiran kalaclaam sida aclaamta alatii calaa wasni fucal oo ku socota calaa wasni fucal ka cumar wa zufar wa zuxal cumar waa nin magaciis zufarna waa nin magaciis zuxalna waa kowkab min alkawaakib fa inahaa aclaamta lamaa sumicat markii la maqlay can ilcarabi carabta laga maqlay mamnuucatan ayadoo ah mid loo diiday min asarfi tanwiinta markii carabta laga maqlay iyadoo kayru munsarif ah walaysa fiiha dhexdeedana uusan ahayn cilatun daahira cilad muuqata oo hayru lcalamiyati calamiyada aan ahayn maxaa meeshaas ka muuqda cadliga muxaqaqa ah calamiyo cilo aan ahayn inay ku jirto daahir ay ahayd oo ah cadli cadligu markaas muxaqaq waay walaysa fiiha cilatun daahiratun hayru lcalamiyati qadaruu nuxaadii fiiha aclaamtan dhexdeeda waxay ku qadareen alcadla cadli bay ku qadareen wa annahaa waxa kale oo ay qadareen in ayadu macduulatun ay tahay mid laga soo ishtiqaaqay can caamir wa can zaafir wa can zaaxil oo aclaam ah saasaan dhahna yidhaahdeen dadkana saasaan ku qancino wa ama taaniih taaniidka miyaa fa huwa calaa alaaati aqsaamin waa saddex qaybood taaniihun bilalif fa huwa calaa alaaati aqsaamin waa saddex qaybood taaniihin bilalif wa taaniihin bitaa wa taaniihin bilmacnaa saddexdaas qaybaduu muanafku u qaybsamaa fataaniihu bilif midka alifta lagu taaniido yamnacu sarfa sarfiga waa manciya muطlaqan ayadoo aan la kala reebin muطlaqan muxuu la jeedaa sawaaءun kaana nakira am macrifa mufradan kaana am jamcan isman am sifatan saasuu ka wadaa ama nakiro ha ahaado ama macrifa ha ahaado ama mufrad ha ahaado ama jamc ha ahaado ama isim ha ahaado ama sifa ha ahaado yamnacu sarfa sarfiga waa mancinaa muطlaqan ayadoo la kala saarin sawaaءun kaanat ilalifu aliftu ha ahaato maqsuuratan maqsuura ha ahaato ka xubla wa marda wa dikra oo kale aw mamduudatan ama mamduuda ha ahaato ka saxraa wa xamraa wa zakariya iyo wixii lamid ah xubla waa haweeney uur leh oo xaamilo ah mardaana waa jamcu mariidin waa kuwo jaran dikraana waa xusuus mid kasta oo ka mid ah waa kayru munsarifin lialif taaniih almaqsuura alifu taaniih maqsuuraha ku jirta maqsuuran waxaa laga wadaa lama midin xublaa u lama dhicin ayadoo mamduudahana saxraa u oo ah dhulka lama degaanka ah xamraa u oo ah haweene guduudan ama cas zakariya waa nin magaciis waana calam mid kastoo ka mida waxaa lee waa kayru munsarifin lialif taaniif almamduuda wa ashyaa waxaa kaloo la mida ashyaa ayaduna waa kayru munsarifin lialif taaniif almamduuda asalkeeduna shay-a u buu ahaa markeedii hore shay-a u ayuu ahaa markaas waxay la mid tahay xamraa u soo lama ah soo lamid ma aha xamraa u bay la mid tahay laakiin qalbi baa gale qalbigii baa marka wuxuu ka dhigay ashyaau wa haadihi tan hiya alcilatu ahaaniya waa ciladii labaad oo min alcilatayni ka mid ah labadii cilo allatayni labadaas cilo kullu waaxidatin minhumaa mid kastoo labadooda ka mid ah tamnacu sarfa sarfiga ay mancinee waxdahaa ay munfarida keligeed wa taquumu maqaama alcilatayni labada cilona ee u dhigantay hal cilo oo waxaan soo marnay keligeed sarfiga mancine waxayna ahayd siiqatu ciladii labaad ee keligeed sarfiga mancinaysa laba cilona u dhigantay waa midaan waa ataaniif bilalif ama aliftaasi maqsuurahaat ama mamduudahaat waa isku mid wa ama ataaniif bitaa midka taada lagu taaniifiye miyaa fa yamnacu min asarfi ama fa yamnacu sarfa sarfiga wuu manciyaa maca alcalamiyati calamiye marka lagu daro ataaniihu bitaa wuxuu sarfiga manciyaa hadduu calamiye helo laakiin hadduusan calamiye helin sarfiga mancin maayo tusaale ahaan qaa'imatun wa qaacida wa jaalisa wa daakira sarfiga laga mancin maayo maxaa dhacay calamiye ma helin ilan qaa'ima macnaheedu waa maxay waa haweeney taanism calama ma aha waa wasfi saas daraaddeed waa munsarif laakiin calamiye hadduu helo sarfiga waa mancinaa sida faatima haddaba faatima iyo qaacida waa iska agdhow yihiin laakiin farqiga udhexeeya muxuu midna waa calam midna waa sifo hadduu calam helo yamnacu sarfa waxaa leedahay jaaءat faaطimatu wاlmaanicu lahu min asarfi alcalamiyatu wاtaniifa bitaa wayamnacu sarfu maca alcalamiyati sawaan waxaa isku mida kaana inuu ahaado calaman limudakarin calam mudakarka loo dejiyey isim calam ah oo loogu talagalay ragga ka طalxata sida طalxa oo kale ow limuanaثin ama muanaثka loo dejiyey ka faaطimata oo kale طalxata waxaan leenahay waa mamnuuc min asarf wاlmaanicu lahu min asarfi alcalamiyatu wاtaniifu bitaa faaimana waa lamid ayada wa ama ataaniisu almacnawi taaniiska macnawiga ah fa huwa ka taaniisi bitaa wuxuu la mid yahay ataaniisu bitaa ataaniisu almacnawi waxaa loola jeedaa waa isim loo dejiyey mu'anas calaamo taaniisa ku jirtana lama arko inuu mu'anas yahay waxyaabo badan oo lagu fahmaa jirta waxyaabo badan oo lagu fahmaa jirta taaniisku marka wuxuu qaybsamaa saddex qaybood taaniis calaamadiisu daahir ay tahay iyo taaniis calaamadiisu daahir aysan ahayn taaniiska calaamadiisu daahirka ay tahay waa laba nooc taaniiska calaamadiisu ta'da ay tahay waa mid kaddaan soo marnay iyo taaniiska calaamadiisu alifta ay tahay waa kii ka horreeyey iyo taaniis calaamadiisu daahir aysan ahayn waxaana la yidhaha almu'anas almacnawi almacnawi maxaa loola jeedaa waa kelimad markii hore oo carabtu ay dejinaysay ay ugu tala gashay dhadig calaamadii ta'da ahayd alifta ahaydna kama muuqato tusaale ahaan carabtaa waxay dejiyeen zaynab ama sucaada bay dejiyeen soo lafdi la dejiyey maaha markii hore oo la dejinaayey ma in rag calam looga dhigo ayaa loo dejiyey mase in dhadig calam looga dhigo waxaa loo dejiyey dhadig in calam looga dhigo haddii nin loo bixiyo ka waran haddii nin loo bixiyo haddee wadcigii uu khilaafay wadcigii ayuu hee khilaafay marka hore oo aclaamta la dejinaa aclaamna mudakaraa loo dejiye aclaamna mu'anasaa loo dejiyey aclaamta qaarkeedna waa dhici kartaa labadooduba inay wadaagaan oo u ka dhexeeyo aclaamta mu'anaska loo dejiyey qeyb ka mida calaamadii taaniidkaay wataan qeyb ka midna calaamadda taaniidka ma wadato qeybta calaamadda taaniidka aan wadana waxaa la yidhaha almu'anas almacnawi macnaas ma la fahmin haddaba sucaade iyo zaynab ta'na kuma jirto alifna kuma jirto wamaca daalika waxaan leenaha waa mu'anas maxaa mu'anas loo leeyahay markii hore lafdigan la dejinayaa carabtu waxay ugu tala gashay qof dhadiga in magaca looga dhigo yacni gabadh in magaca looga dhigo ma la fahmin fahuwa ka taaniisi bitaa buu la mid yahay ka taaniisi bitaa xagee kala mid yahay fayamnacu sarfa sarfiga waa manciyaa maca alcalamiyati xaggaasuu kala mid yahay taaniis bitaa sarfigiyuu la manci jiray calamiyada sooma ahayn kana sidoo kale asna calamiyada laakiin bishardi an yakuuna alismu zaa'idan calaa alaaثati axrufin laakiin waxaa shardi ah isimku inuu ka badan yahay saddex xaraf kaas wax shardiga miya ku xirnaay ataaniis bitaa maya kan waxaa ku xiran shardi ah inuu saddex xaraf ka badan yahay yacni afar iyo shan iyo lix waa inuu noqdo tusaale ahaan sucaada waxaa leedahay ra'aytu sucaada sucaadan ha dhihin sucaada waalmaanicu lahu min asarfi alcalamiyatu waataaniif almacnawi afar xarafna waaye aw hulaasiyan muxarak alwasad ka saqara waa inuu saddex ka badan yahay hadduu saddex noqonaana waa inuu noqdo saddex xarafka dhexda ah uu xarakaysan yahay macnahaas ma la fahmay afar ha noqdo haddiiba ay dhacdo inuu afar noqon waayo oo saddex uu noqdo si sarfiga looga manciyo xarafka saddexaad oo dhexda ku jiraahi muxarak ha noqdo ha xarakaysnaado yacni ha kor dhignaado ha hoos dhignaado ha godnaado muxarak ha noqdo waa la fahmay aw hulaaiyan ama hulaasi ha noqdo muxarak alwasadka saqara sida saqara oo kale saqara waa meel jahannamo ku taalla ilaahay naga badbaadiye waana mu'anas haddii la isweydiiyo sarfiga maxaa ka manciya haddii la yidhaha waxaa leeyahay waxaa ku jirta laba cilo labada cilo ku jirtaa maxay tahay caalamiyana waa ku jirtaahoo hadde meel kasta saqar lama dhehe meel khaas ah ayaa saqar la dhahaa marka calamiya ku jirta waxaa kaloo ku jira التaniif almacnawi التaniif almacnawi see lagu fahmaa inuu ku jiro carabtu dhihi maayaan haadaa saqaru ma dhahayaan ee waxay leeyiin haadihi saqaru haadihi saqaru u isticmaali maayaan haadaa ee haadihi bay u isticmaalayaan haadihidaas tadullu calaa maada inuu muanaf yahay taaniidaa ku jira markaa haddaba waa inuu saddex ka badnaado soo lama dhihin ama haddii uu saddex noqonaana muxarakulwasad ha noqdo soo lama dhihin kan marka saddex uu noqda waana muxarakulwasad oo xarafka qaafka ah oo dhexda ku jira wuu xarakaysan ile waa kor dhigan yahay oo xarakadaas maxay u tare xarakadaas waxay u tare booskii xarafka afaraaday taagan tahay taquumu maqaama alxarfi araabic xarafkii afraad booskiisii ayay xarakadaas u istaagaya marka ilaan xarakadu mararka qaarkood xaraf booskiisii bay istaagtaa kasaqara ow saakin alwasad ama hadduu saakinulwasad noqonaana acjamiyan acjami ha noqdo waa inuu afar xaraf gaaro haddii ay dhici weydo oo uu hulaasi noqonaana hulaasi muxarakulwasad ha noqdo haddiiba ay dhacdo inuu hulaasi saakinulwasad a noqonaana acjami ha noqdo acjamnimadaasaa waxay u keenaya culays ileen luqadda cajamta ama aclaamta cajamtu carabta way ku culus tahay culayskaasa marka wuxuu istaagaa booskii xarafka afaraad ayuu u istaagaa marka waxay ka dhiganta marka inuu rubaaci yahay ilaan rubaaciga iyo hulaasiga labadooda waa kala culus yihiin rubaacigaana culus ow acjamiyan ama ha noqdo ow saakin alwasad ama saakin wasad hadduu noqonana acjamiyan ha noqdo ka juura oo kale juura waxaa leeda almaani culama min asarf alcalamiyatu wataniif almacnawi haddee ulaai buu noqda saakinulwasad eh ulaai saakinulwasada waa yahay waa sax laakiin cajami buu noqday cajamnimadaasa marka waxay istaagaya booskii xarafka afaraad juura marka waa magaalo ku taala iiraan baldatun bifaris aw manquula min almudakari ila almu'anath ama hadduu noqonaya ulaai oo saakinulwasada manquul ha noqdo isim markiisii hore loo dejiyey aclaamta mudakarka ah yacnii isim markiisii hore loo dejiyey mudakarka ah oo waxaa jira kadib loo soo naqliyey dumarka sida zayd oo kale markiisii hore waxaa loo dejiyey mudakarka laakiin haweeney baa lagu magacaabay waxaa leedahay marartu bizayda aa leedahay laakiin markuu yahay calamka mudakarka marartu bizaydin aa leeda waa sarfine hadda waa leeda marartu bizayda wاlmaanicu lahu min asarfi alcalamiyaةu wالtaأniif almacnawi ta'niifkan macnawiga ahna hade waa mid daarica la soco markii haweeneyda lagu magacaabo muanasoobay markiisi hore hadda wuxuu ahaa mudakara iskala markiisi hore waa daaric haddaba wuxuu noqday hulaai saakinulwasad ah maxaa u suuro geliyay sarfiga laga manciyo haddaba wuxuu noqday manquul min mudakarin ila almu'anaf naqligaasa marka wuxuu istaagaa booskii xarafka afaraad aw manquulan ama manquul ha noqdo mid laga soo naqliyay laga soo goriyay min almudakar ila almu'anaf kamaa idaa kamaa idaa sumiyat imra'atun tusaale ahaan waa haddii haweeney loo bixiyo bizayda zayda haddii loo bixiyo fain lam yakun shayun min daalika waxaas aan soo sheegnay wax ka mid hadduusan meesha oolin kahindin wa dacdin oo kale waayee jaaza sarfu sarfiga waa bannaan yahay wa tarkuu waa bannaan yahay wawal axsanu isagaana fiican inta aan soo sheegnay haddii laga waayo laba wadaa kuu furan inaad sarfido oo aad tanwiinido iyo inaad iska dhaafto labada waa kuu furanta inta aan soo sheegnay maxay ahaayeen afar xarafa noqda iyo ka badan hadduu noqonaya hulaain ha noqdo hulaai muxarakulwasad ah hadduusan noqonayn oo saakinulwasad uu noqonaana cajami ha noqdo ama manquul ha noqdo intaas haddii laga waayo laba wadaa kuu furan sida hindo oo kale ka hindin wa dacdin laba wadaa kugu furan hadda hindun waa taaniif macnawiyaa ku jira tacniif macnawiyaa ku jira afar xaraf ma dhamma oo waxay noqotay hulaai hulaai muxarakulwasad haddana ma noqon acjamina ma noqon manquulna ma noqon ila markiisi hore waxaa loogu talagalay dhadiga soo ma aha wixii dhan lama wada haayo labao daba marka hindi waa kugu furanta inaad sarfido oo aad tidhaahdo haadihi hindun iyo inaad sarfiga ka dhaafto oo aad tidhaahdo haadihi hindu oo aadan sarfin labada waa ku furan tahay laakiin yaa fiican wuxuu idhaahday in sarfiga laga dhaafaa fiican yacni in laga dhigo kayru munsarifaa fiican labadoo dab waa ku furan yihiin laakiin waxaa fiican inaad tidhahdo marartu bihinda intii aad dhihi marartu bihindin aad dhihi lahayd wwal axsanu asagaana fiican wallaahu aclam halkaas ka joogo